alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi wasaxbih waslama tasliima kasiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu biidn اllahi subxaana watacaala darsigii ku saabsanaa axkaamta soomka waxaynu ka horeysiin doonaa kelmad ku saabsan muraacaat اlislaam lilmasaalix alcaama islaamku siduu u ilaaliyey maslaxadda guud ee ummadda iyo xaqa ilaahay subxaanaه wa tacaala culimada islaamku marka ay ka hadlayaan xuquuqda waxay u qeybiyaan laba qaybood xaqu اllahi subxaanaه wa tacaala iyo xaqu اlkhalqi xaqu ilaahay leeyahay iyo xaq ay khalqigu leeyihiin xaqa ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa ay ku daraan almasaalixu wاlmanaaficu alcaamatu lilumma waxyaabaha danta guuda ee manfaco ummadda guud ahaan u leh almaslaxaة اlcaama ama alxaqu اlcaam xaqa guud waxaa looga jeedaa waxa dadku ay u siman yihiin ma yatasaawaa fiihi الnaas walaa yakhtasu bihi axadu duna alaakhar waa waxa ay dadku u siman yihiin ee qof aanu la gaar ahayn oo dadka kale aanu kala gaar ahayn waxyaabahaasi waa badan yihiin waxa kow ka ah addiin diintu dadka ayay ka dhaxaysaa maaha mid ay cidila gaar tahay waana xaq ilaahay subxaana wa tacaala diinta markaa in la ilaaliyaa waxay ka mid tahay ilaalinta xaqa guud diinta sidee loo ilaalinayaa diinta waxaa loo ilaalinayaa awalan dadka in la baro diinta oo cilmiga diintu dadka dhexdooda uu ku baaho oo dadku aanay jahli kaga sugnaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala usoo dejiyey oo ku addoonsaday waxaa diinta lagu ilaalinayaa in qof walo ummadda ka midii uu noqdo qof diinta ku dhaqma taasina waa ilaalin diinta dhinaciisa uu ka ilaalinaayo waxaa diinta lagu ilaalinayaa biiqaamati shaciirati اlamri biاlmacruufi wannahyi can اlmunkar in la oogo wanaag farista iyo xumaan reebista oo dadku marka ay wixii wanaagsan ilaahay uu jideeyey ama nebi maxamed uu ku baaqay ay isfaraan wanaaggaa dhexooda ku badanaya taasina dan guud bay ummadda u tahay xumaanta marka la yska reebo xumaantii baa meesha ka baxaysa ama way yaraanaysaa mar haddii wanaaggu uu bato xumaantiina ay yaraato taa macneed wuxuu noqonayaa diintii baa xoogaysanaysa oo noqonaysa mid dadka dhexdooda ka oogan oo dadka dhexdooda si xoog badan uga jirta diinta waxaa lagu ilaalinayaa bidabi canha diinta in la difaaco oo laga difaaco shubahaadka waxyaabaha baadilka xaqa loo ekaysiiyey ee ahlulbaadilka gaale iyo munaafiqiin iyo kuwa islaamka ku abtirsadoo lunsan balihi ay diinta islaamka dadka kaga shaki gelinayaan in laga difaaco taasi waa ilaalin diintii la ilaalinaayo sidaas oo kale diinta waxaa laga ilaalinayaa in waxaan ka mid ahayn lagu daro oo bidcadaa diinta lagala dagaalamaya wax allaale wixii diinta aan ka mid ahayna dadka diin loogu sheegaayo cidda ku sheegaysaa cidday doonaysaba ha noqoto ujeeddada tay doonaysaba ha noqotee waajibka muslimiinta oo dhan saarani waa inay diinta ka difaacaan oo yidhaahdaan waxaasi diinta ka mid ma aha qofkaa ku soo darayaana waa qof diintii islaamka la dagaalansan bidac oo dhan baa halkaa soo gelaysa iyo khuraafaad oo dhan waxaa kaloo soo gelaysa alaxaadiidu almawduucatu wadaciifa axaadiida mawduucee la dejiyee samayska ah iyo axaadiida daciifka ah ee markii sanadkeeda la eegay nebiga calayhi salaatu wasalaam midaan ka sugnaana waayo axaadiidaasi aan jirin ee dadka qaarkood ay daliishanayaan raad xun bay diinta ku leedahay caqiide aan jirin baa dadka qaarkood ay ku dhisayaan cibaado aanu nebigu samayn calayhi salaatu wasalaam waxaanu ilaahay xaaraantimayn baa lagu xaaraantimaynayaa wax xaaraan ahaa baa lagu xalaalaynayaa wahaakada dhibaato aada iyo aada u badan bay ummadda u leedahay alxaadiidu daciifatu walmawduuca walihaadaba culimada islaamku xil weyn ay iska saareen inay kala hufaan akhbaarta iyo wararka la soo tabiyey maxaa sugnaaday oo dad looga qaateene ay soo wariyeen maxaase aan sugnaan oo aan la aqbali karin arrinta noocaasina waxaay ka mid tahay min aljihaadi fii sabiili illaah waayo jihaadka diinta ayaa lagu fidiyaa diinta ayaana lagu difaaca markuu yahay jihaad saxa oo waafaqsan kii nabigeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam diinta waxaa lagu ilaalinaya alxukmu biha in la ysku xukumo sida ilaahay uu faray nabigeeni moxamed iyo muslim kastaba wa an ixkum baynahum bima anzala allah cidda aada u talinayso ama aada u garsooreyso waxa aad ku xukumaysa aad ku maamulaysa aad ugu garsooraysa ha noqdo waxa ilaahay soo dejiyey alqur'aanu walxadiid arrintaas iyaa laga rabaa waxaa laga rabaa qof kasta oo muslima naftiisa waa inuu ku xukumo reerkiisa iyo qoyskiisa waa inuu ku xukumo inta uu taliyo waa inuu ku xukumo ilaa madaxweynaha laga gaadhayo isku xukumka diintuna xagga hoosey ka soo bilaabantaa shacabku markuu noqdo mid nafihiisa ku maamula iyo qof waliba inta uu taliyo ilaahay kitaabkiisa iyo sharciga ilaahay uu soo dejiyey markaasuu ilaahay ugu abaalgudaya inuu siiyo madax diinta ku xukumta laakiin qofkii oo naftiisii aan diinta ku xukum ahayn oo gurigiisii ku xukum ahayn oo goobtiisa ganacsi aan ku xukum ahayn oo inta uu taliyo aan ku xukum ahayn hadduu caaqil yahay hadduu suldaan yahay hadduu meel maamulo ka yahay ilaahay subxaana wa tacaala siin maayo xaakim diinta ku xukuma ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi wakadalika nuwali bacda aalimiina bacda bima kaanuu yagsibuun dadku haddii iyagu daaliminayiin kuwa daalimiina madax looga dhigaya haddii ilaahay iyagu caasiyaan kuwa ilaahay caasiya oo xukumka iyaga ay xukumayaan ilaahay ku caasiya madax looga dhigaya waa sida ay dhigayso qaacidada sharciga ee taariikhigaah kamaa takunu yuwalla calaykum sida aad tihiin ayuunbaa madaxdana laydinka dhigayaa madaxdu waa camalka dadka haddii camalka dadku wanaagsan yahna madaxdu waa wanaagsanaanaysa camalka dadku hadduu xun yahayna madaxdu waa xumaanaysa ibnu lqayim raximah llahu tacaala wuxuu uhi imaamkaas ina min xikmat اllahi subxaana wa tacaala an jacala alxukaama min jinsi camal الnaas ilahay xikmadiisa waxaa ka mida in madaxda uu ka dhigay mid la jinsi oo la nooca dadka camalkoodu siduu yahay madaxdu waa dadka camalkoodiiyo kursiga loogu fadhiisiiyey hadduu u xun yahay iyo hadduu u wanaagsan yahayba walihaada ummadda islaamka ee maanta jecel in diin lagu xukumo waa in arrintaasi xaggooda ay ka timaado oo iyagu ilaahay ay u noqdaan subxaana wa tacaala sharciga rabbi iyo diinta waa inay ku toosnaadaan masaalixda guud ee ummadda waxaa ka mida alamnu waalistiqraar nabadgelyada ayaa ka mid ah qofku inuu nabad u helo ummaddu nabad ay u hesho nafahooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda walihaadaaba wax kasta oo nabadda khalkhal gelinaya diinta islaamku ay ka hortagto ay la dagaalanto waxaynu ogsoonahay qofka waxadaa ummadda ummadda nabadgelya dara ayuu ku abuurayaa xad adag baa laga dejiyey wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa iyadoo ummadda nabadda loo ilaalinaayo dadka shuftada noqda ee ummadda markaa waddada intay u galaan ama goobahay degeen intay ugu yimaadaan hadidaaya dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda xad aada u adag baa shareecada islaamku ay ka dejisay iyadoo nabadgelyada la ilaalinayo xadkaasoo la dhaha xad lxiraaba inama jazaء اladina yuxaaribuuna اllaha warasuulah wayascauna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard wuxuu ilaahay ku tilmaamay kuwa nabadgelyada khalkhal gelinaya ee dadka naftooda ugu imanaya ama maalkooda iyo cirdigooda ama dadka baqagelinaya inay yihiin kuwa la dagaalamaya allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waayo maslaxadii guud bay dhibaato ku hayaan iyo xaqii guud ee cid aan gaar aanu ahayn maxaa laga dhigay ciqaabkooda in la dilo in la deldelo lugaha iyo gacmaha si isweydaara in loo jaro in la mastaafuriyo ama la xidho taasina waxaay ku xidhan tahay marba waxa ay sameeyeen haddii ay dad dileen xukun gooni ay leeyihiin haddii ay dil iyo xoolo dhac isku darsadeen hadday xoolo qura dhaceen haddii dadka ay baqogeliyeen uun axkaamtaasi saasay ugu qaybsamaysaa faldembiyeedyada noocaasa ee ay sameeyeen waxaa loo yaqaano annahbu ah boobka oo isaguna nabadgelyada meel kaga dhacaaya waxna yeelaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu yahay arrin iimaankaba ka hor imanaya walaa yantahibu nuhbata daata sharaf yarfacu nnaasu ilayhi fiiha absaaruhum wa huwa mu'min imaam muslim baa saxiixiisa ku wariya xadiidka qofku markuu wax boobayo dadka intuu wax ka dhufto uu kala cararaayo markuu sidaa yeelayo iimaankii baa laga rafciyey buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo haddii iimaan iimaankii waajibka ku ahaa oo dhammaystiran hadduu qalbigiisa ku jiro may dhacdeen inuu ficilka noocaasiyo sameeyo arrintaasi waxay ka dhalatay iimaan la-aan amaba se iimaankiisii oo daciifay ayaa arrinta noocaasi ay ka dhalatay nabadgelyada diinta islaamku meel sare ayay gaadhsiisay iimaanka ayaa lala xidhiidhiyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markay bishu dhilato wuxuu odhan jiray allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan ilaahu bisha waxaad noogu bilisaa amni nabadgelyo iyo iimaan ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa waa ugu mano sheegtay nabadgelyada liilaafi quraysh ilaafihim rixlat الshitaaءi wالsayf falyacbuduu raba hada اlbeyt aladi aطcamahum min juucin waaamanahu min khawf qoladaa qureysheed ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeedhay rabbi oo qura inay caabudaan maadaama ilaahay u nicmeeyey laba nicmo waaweyn buu ilaahay u sheegtay nicmada koowaad waxay tahay alicaamu min aljuuc inuu ilaahay quudiyey oo gaajada ilaahay u kabiyey nicmada labaadna waxay tahay almnu min alkhawf in baqihii ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelay nabadgelyo oo nabad ilaahay uu siiyey nabaddu waa caiya waa minxa min allah waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo ilaahayna uu mudan yahay oo waajib ay tahay in looga mahadnaqo nabadgelyo daradu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay uu ku ciqaabo dadka caasiya taasina waxay tusinaysaa nabadgelyo daradu inay tahay dhibaato weyn cadaab inay tahay iyo ciqaab dadka diintooda wax yeelaysa oo naftooda wax yeelaysa oo noloshooda wax yeelaysa oo qalbigoodu uu noqonayo mid mar walba warwar iyo walbahaar iyo baqa ku nool ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi daraba allahu maala qaryata kanat aaminata muطma'ina yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaas aljuuci wاlkhawfi bima kanuu yasnacuun rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tusaale uga dhigay dadka ilaahay caasiyaya ee amarkiisa khilaafaya dad magaalo deganaa dadka magaalada deganaa waxaan dad ilaahay u nicmeeyey wuxuu ilaahay ugu nicmeeyey kow amni qaryatan kanat aamina waa nicmada koobaad ee ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay nabadgelya ayay haysteen xasilooni iyo deganaanshay haysteen risqiga ilaahay baa jiho walba uga imanaayey badda iyo beriga labaduba uga imanaayey sida maanta aynu nahay miyaanay ahayn alxamdu lilah nabadgelyaynu haysanaa deganaanshaaynu haysanaa arsaaqdu badda waa ka timaadaa berigana waa ka timaadaa samadana way ka timaadaa miduu baabuur keeno iyo miday diyaaradi keento samada ay kala soo degto iyo miduu markab keeno oo badda uu la soo dhex mushaaxo intuba way noo timaadaa waa arsaaqdii ilaahay subxana wa tacaala maxaa dhacay fakafarat biancumi illaah ilaahay nicmadiisii bay ka kufriyeen waayo nicamka allaha bixiyey subxaana wa tacala horta waa in loo qiro loo ictiraafo oo la idhaahdo ilaahay baa na siiyey allaha subxaana wa tacala waa in loo tiiriyo allaha nicmada bixiyey waa in lagu ammaano oo ammaan loo jeediyo allaha nicmada bixiye waa in la jeclaado allaha nicmada bixiye waa in la adeeco oo amarkiisa la qaato oo waxa uu diiday laga laga dheeraado laga fogaado taasaa laga waayey qolada qaryadaa deganay tuuladaa deganaa faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun ilaahay subxaana wa tacaala laba arrimood buu ku ciqaabay arrini waa nabadgelyo darra waa baqe arrinna waa gaajo gaajada lafteeda waa nabadgelyo darro qof gaajoonaya nabadgelyo ma haysto laakiin si gaara baa loo sheegoo loo xusay ilaahay bal qaabku u sawiray baleega nabadgelyo darradii baa dharkanay xidhan yihiin oo kale u noqotay gaajadii baa dharkanay xidhan yihiin oo kale u noqotay dharkan aad xidhan tahay wax kaaga dhowi ma jiro macnuhu waxa weeye nabadgelye darradii baa noqotay waxa ugu dhow ee ay dugsadaan gaajadii baa noqotay waxa ugu dhow ee sidaasoo kale ay dugsadaan qofka markaa nabadgelye daro baqe gaajo iyo baahi ay marya u noqotay waxa ugu dhow ay noqotay qof kadeedan oo aada iyo aada u ciqaaban weeye qofka ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelye uu siiyey amni ee rabbi subxaana wa tacaala ugu daray maalinkaa uu joogo wuxuu cuni lahaa inuu haysto hadda berri maaha maalinkaa uu joogo qura caafimaadna ilaahay uu siiyey qofka adduunyadao dhami waa u dhanta wax allaala wax ka maqani ma jiro qaala nabiyuna calayhi salaatu wasalaam man asbaxa mucaafan fii jasadihi aaminan fii sirbihi macahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofka waagu u beriyo iyadoo jidhkiisu u caafimaad qabo alcaafiya wasixa waa nicma cadiima isagoo jamaacadiisa iyo dadkiisaasi uu dhex joogo usradiisa iyo qoyskiisana waa lagu fasiraye nabadgelye halkaa ku haysta dadkiisii buu dhex joogaa nabadgelyena waa haystaa maalinkaa uu joogo quudkii uu cuni lahaa wixii uu ku noolaan lahaa ee nafta uu ku celin lahaa jidhkiisuna uu ku taagnaan lahana uu haystaa wuxuu ka dhigan yahay buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadii oo dhan oo waxba aanay ka maqnay in loo soo ururiyey adigu bal si walba u eeg adduunyada balbaal walba daymo daymood oo dhinac walba u eeg si walba u qiimee kor iyo hoos ma saddexdaa waxaan ahaynba inaad caafimaad hesho inaad nabadgelyo hesho wixii aad ku noolaan lahaydna inaad haysato bal adduunya intaa dheeraadka adigu sheeg wax allaale waxay dadku adduunyo ururayaan iyo waxa ay u ordayaan iyo waxa ay ku daalayaan intaa wax ka dheer oo haba yaraatee ay ku keeni karaan ma jirto qofka markaa intaa haysta adduunya waa u dhan tahay allaha siiye subxaana wa tacala waa inuu mahadnaqo mahadnaqu waa ka qalbiga waa ka carabka mahadnaqu waa ka xubnaha in ilaahay la adeeco subxaana wa tacaala oon la caasiyin in rabbi subxaana wa tacaala loo mahadnaqo nicmada aan la dafirin oon la qarin mahadnaqu waa kaas in la ictiraafo nicmada oo qalbiga laga qiro nabadgelyada cidda khalkhal gelinaysa islaamku meel adag buu ka istaagay ummade hadday dowlad leedahay oo madaxweyne u taliyo oo qof uu yimaado kaa xukumkii ku qabsanayo oo rabo inuu ka qaado nebigu calayhi salaatu wasalaam dila buu yihi halkaasuu ka gaadhay man ataakum wa amrukum jamiic yuriidu an yufariqa jamaacatakum wayashuqa casaakum fadribuu cunuqahu kaa'ina man kaan rawahu lbukhaari wagayruh idinka oo midaysan oo qof madaxa oo idin taliya ku midaysan ka idin yimaada ee doonaya inuu idinkala geeyo oo idinka dhigo firaq oo axzaab iyo jamaacaat mutanaaxira mutaqaatila islaynaya oo ismaan dhaafsan doonaya ulqura ummaddu ulquray ka dhigan tahay markay midaysan tahay ushiina inuu kala dilaaciyaabuu doonaya oo laba qaybood ama ka badanba uu ka dhigo qoorta ka jaray buu uhi nebigu calayh isalatu wasalaam kuu doonayaba ha noqdo sheekh ha noqdo maalqabeen ha noqdo oday dhaqameed ha noqdo min siyaasiya ha noqdo kaa'inan man kaan qof saabiqo hore wanaag hore loo yaqaanay ha noqdo mid mujrima oo faldembiyeed lagu yaqaanay ha noqdo kaa'inan man kaan kuu doonayaba ha noqdo waayo ummadii buu nabadeedii iyo kala dambeynteedii iyo deganaanshaheedii iyo khalkhal gelinaya maslaxadda guud waxaa ka mid ah almaal ulcaam xoolaha guuda ummadda ka dhexeeya ee aanu qof gooni u lahayn wax allaale wixii dowladdu ay gacanta ku hayso ama ha noqdo wax khasnada ku jira oo maal cada ama xoolo nool ha noqdo ama dhul ha noqdo ama ha noqdo hanti kale baabuur wax la mida dhismayaal waa min almaslaxati alcaama danta guuda ummadda ayuu ka mid yahay ummadoo dhan baa wada leh maalkaasi waa in aada iyo aada qofka muslimkaa uu isaga ilaaliyo waayo maalka uu qof gooni u leeyahay isaga ka daran maantana waxaad moodaa arrintu inay cagsiga u muuqato oo dadka qaarkood xoolaha qof uu leeyahay inay xadaan ama ay dhacaan ama ay khiyaaneeyaan way iska ilaalinayaan oo anuu xaaraanta ma qaata buu leeyahy laakiin xoolaha ummadda ka dhaxeeya ummaddu ay wada leedahay sidaasi uma dareensana waxaad moodaa inay xoolihiisi yihiin walihaada bay mid aada u sahlan noqotay bulshada dhexdeeda in la yidhaahdo qofkii mas-uuliyad qabta hebel intii uu halkaa madaxda ka ahaa muxuu ka dhigtay muxuu ka tabcaday muxuu ka samaystay haddaba waa xoolihii ummadda la soco xoolaha ummadda ka dhaxeeya waa ka daran yihiin xagga xaaraannimada iyo ciqaabka ka dhalanaya haddii la xado ama la khiyaameeyo xoolaha qof u gaara xoolaha qof gooni uu u leeyahay haddaad xaddo ama aada dhacdo way sahlan tahay inaad u celiso ama qofkii inaad u tagto aada ku tidhaahdo war xoolahaasaa iga kaa maqane isaamax laakiin xoolaha ummaddaasi ay wada leedahay yaad cafis ka dalbi doontaa ku saamixi doona ummadoo dhan baad dhacday ummadoo dhan baad khiyaanaysay ummadoo dhan ayaad xadday oo xoolaheedii waxa weya inaad qaadato ilaahay subxaana wa tacaala nooc xoolaha ummadda ka dhaxeeya ka mida ayuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim qofka wax ka mida khiyaameeya maalinta qiyaame isagoo sida inuu keeni doono waman yaglul ya'ti bima galla yowma alqiyaama alguluul waa maxay wa akhdu shayin min alghaniimati qabla qismatiha waa xoolaha haniimada ah ee dagaal lagaga furto gaalada marka jihaadka lagula jiro ilaahay wuxuu yihi qofka wax ka mida xoolaha qarsada oo qaata iyadoo weli ummaddii ay ka dhexeeyeen aan loo qaybin maalinta qiyaame isagoo sida ayuu keeni doonaa nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam aayaddaasi waa sii fasiray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii markaa khiyaameeyey neef geela neef geeloo markaa ololaaya isagoo tuurta ku siduu keeni doonaa kii faras khiyaameeye faras dananaaya kii waxa weeyaan khiyaameeyey dahab iyo fido isagoo sida kii marya khiyaameeye ummadda ka dhexeeye oo xaday isagoo xambaarsan buu keeni doonaa yowma alqiyaama ummaddaa la tusayaa la leeyahay eega qofkaasi xoolo ummadda ka dhexeeya buu qaatay waa nooc cadaaba qalbigaa laga cadaabaya marka khalaa'iqda garoommada qiyaamo taagan lagu dhex fadeexadeeyo ee wixii uu khiyaameeyey isagoo oo sida uu keeno tuurta ku sida dhinacna waa lagu culaysinaya dhinacna waa lagu fadeexadaynaya arrinkaasi waa halis nabigeennu calayhi afdalu salaati watasliim wuxuu yidhi nin la odhan jiray karkara ghulaam buu ahaa addoon nebigaabuu calayhi salaatu wasalaam u khidmaynaaya isagoo hashii nebiga raraaya ayaa leebseeraaraaba ku dhaco markaasuu dhintay saxaabadu dee qofka guntiisa ma oga dushaa saruun bay eegayeen waxay yidhahdeen hanii'an lahu ljanna janno ayuu ninkaasi ku guulaystay bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi huwa fi naar janna xaggee u joogtaa naarta ayuu ku jiraa waxaan arkay buu uhi nebigu bustihii yaraa ina ashamla alatii hallaha latashtacilu calayhi fii qabrihi naara waa buste hadda waa buste la soco wax aada u weyn maaha bustihii yaraa ee khaniimada ka mid ahaayee uu qarsaday inta aan weli la qaybin ayaa qabrigiisa dhexdiisa ku gubanaya subxaana allah bal ka waran qofka qaata wax kale oo weyn oo ummadda ka dhexeeya qabriguu ku gubanayaa oo wixii dab naara lagaga dhigay uu ku ololayaa maalinta qiyaame isagoo sida ayuu keenayaa naarta jahanamo ayaa lagu ciqaabayaa walciyaadu billaah adduunyada lafteedana ka faa'iidi maayo barako kama qaadaayo si kaluunbaa looga saaraa oo weliba kadeedan oo uu ku dhiban yahay xoolihii ummadda ka dhaxeeyey ee qofka uu qaatay marka almaalu alcaam waa in la iska ilaaliyo qofka madaxdaa ee ummadda u taliya iyo qofka kale midna looma ogolo xoolaha ummadda ka dhexey inu iska gurto ninka madaxdaahi xoolaha ummadda ka dhexeeya uguma takri fali karo sidii oo ay yihiin xoolo isagu uu leeyahay culamaau lislaam waxay sheegaan qaacido caana oo kutubta alqawaacid alfiqiya ay ku sheegaan qaacidadaas waxay odhanaysaa tasarufaat alimaam fi raciyati manuutun bilmaslaxa xaakimka qofka ummadda u taliya tasarufkiisa iyo maamulkiisu dadka u taliya uu ku tasarufaya wuxuu u hayaaba wuxuu ku xidhan yahay maslaxada wixii ay diinta dani ugu jirto wixii ummadda ay dani ugu jirto ayuunbuu maalkaa ku samayn karaa wax kaloo uu ku samayn kara haba yaraatee ma jirto cidduu isagu doono iskama siin karo cidduu siinaya waa inay tahay cid siinteeda ummadda ay maslaxadi ugu jirto oo ummaddu ay wax ka faa'iidaysa marka xoolo la siiyo laakiin qaraabanimo saaxiibtinimo dan gaaro qofkan uu ka leeyahay xoolaha ummadda ka dhexeeya kuma siin karo culamaau lislaam waxay dhahan xoolaha ummadda ka dhexeeya waxa ay la mid yihiin ama qofka maamulaya wuxuu ka dhigan yahay qofka agoon xoolihii maamulaya agoonka ilaahay muxuu ka yidhi xoolihiisa walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii yaxsan xoolaha agoonka ha u dhowaanina sida ugu fiican ee addoonka agoonkaa ugu roon ee maslaxadda ugu sarraysa ay ugu jirto inaad u maamuleysaan mooyaane si kale ha ugu dhowaanina in la cuno ilaahay wuxuu ka yidhi waad garanaysaan xoolaha agoonta ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulma inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira xoolaha agoonta kuwa cunaya naar bay calooshooda ku gurayaan saciiro naarta la dhahdo ayaanay ku guban doonaan xoolaha ummadda ka dhexeey haddaba kuwaasay la mid yihiin ogow kuwaas ayay la mid yihiin walihaada wuxuu yidhi alkhaliifatu araashid amiiru lmu'miniin cumar ibn اlkhadaab radia allahu canh inii anzaltu nafsii min maali اllah manzilata waali اlyatiimi min maali اlyatiim ummaddii uu u talinaya buu la hadlayaa cumar wuxuu muujinayaa xoolaha ummadda ka dhaxeeya mowqifka uu ka taaganya isagoo amiirkii muuminiinta ah oo allah mooyaane cid kaloo daba taaganoo xisaabinaysa aani jirin xoolaha ummadda ka dhaxeeya naftayda waxaan ka dejiyey buu yidhi oo aan ka joojiyey halka ay tahay ka agoonka xoolaha u maamulaa xoolaha agoonka halka uu halka ay tahay inuu ka istaago oo halkay tahay inuu ka istaago de waa ka ilaahay subxana wa tacaala ku sheegay fii suurati nisa ilaahay subxaana watacala muxuu hi faman kana faqiira falyakul bilmacruuf man kana faman kana haniyan falyastacfif waman kana faqiira falyakul bilmacruuf xoolaha agoonka aad u maamusho xoolaha adigu aad leedahay oo aad kaga maaranto haddaad haysato haddaa agoonkii xoolihiisii baad ugu shaqaynaysaa ganacsiba baad kaga shaqaynaysaaba laakiin waxaad leedahay xoolo adiga kuu gaaro xoolahaagaasi ayaad kaga maarmi kartaa xoolaha agoonka oo baahi ku haysaa ma jirto ilaahay wuxuu uhi subxaana wa tacaala ha ka kaaftoomo oo ha ka dhowrsoonaado xoolaha agoonka qofka ugu shaqaynaya xoolo uu kaga maarmana haysta waayo kii faqiirkaa ka warranay xoolaha agoonka ku shaqaynayay ee agoonka wuxuu ugu soo saaraya tusaalahaan ganacsiba ugu waday intuu doonaha ka cuna miyaa la yidhi mar hadduu ugu shaqaynayo maya falyakul bilmacruuf bilmacruuf macnaheedu waa maxay caadada iyo curfiga markaa jiraa loo noqonayaayo shaqada agoonka u hayo mushqaayadda laga qaato shilin kagama darsan karo haddii boqol doolar laga qaato boqolkaasunbuu ka qaadan karaa hal doolar haddii uu ku daro dulmi bay noqonaysaa xoolaha agoomeed qof cunay buu noqonaya halkaasaan xoolaha ummaddu ay leedahay ee ummadda ka dhexeey nafteeda aan ka joojiyey buuhi cumar weliba waraciis iyo diintiisaa badnaydoo taa waaba kaba sii kordhiyey oo wuxuu yidhi in istaknaytu istacfaftu xoolo anigu aan leeyahay oo aan kaga maarmo haddaan helo waan ka dhowrsoonaanayaa xoolaha ummadda ka dhexeeya hadda waa madaxweynihii ummadda shilin laa mushahar walaa hayru xabad ka qaadan maayo waan ka dhowrsoonaanaya xoolaha ummadda ka dhexeeya wax anigu gooni aanu leey aan kaga maarmo haddaan helo wain wain ixtajtu akaltu haddii aan u baahdana akaltu bilmacruuf shaqadaan ummadda u hayo qofka u hayoo kale wuxuu ka qaato ayaan ka cunaya faida istaknaytu raddadtu marka xoola aniga ay soo galaanna waabaan celinayaa buuhi waan mag dhabaya intii aan sii qaatay ee baahidu ay ii geysay hadda taasi waajibkuma aha ninka madaxweynehe muslimka ahi xaq buu u leeyahay maadaama ummadda u shaqaynaayo inuu xoolaha ummadda ka dhexeeyo mushahar ka qaato laakiin mushaharka isagu isu xadidi maayo curfigaa lagu xadidaya curfiga iyo caadatu naas ee markaa jirta ayaa lagu xadidaya intuu doono isagoo ka qaadan maayo cumar waraciis wuxuu gaadhsiiyey inuu leeyahay marka faqri ii geeyo xoolaha ummadda ka dhexeeya wixii aan ka qaatay ee aan ka cunay baahi ii geysay marka aan xoolo helo waan celinayaa buu leeyahy cumar cumar waraciisu wuxuu gaadhay sayladuu maalin tagay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sayladuu ku arkay geel aada u shilshilis oo lagu iibinaayo wuxuu yihi geel ayaa leh inankiisii cabdullaahi baa wuxuu yidhi aniga ayaa la geelan geelan sidan u shilis xaggaad daajisay buu ihi wuxuu ihi dee seeraha oo seeraha ummadda ka dhexeeya dee ummadda kaleba xoolahoodu ay daaqayeen kaasaan daajiyey buu ihi cumar wuxuu ihi haa gartaya iska daa waxaa la yidhi waa geelii inanka amiiruulmu'miniin uu dhale meel fiican ha daaqe xoolaha kala ka celiya soo maaha waa geelii inanka amiirku uu dhale si fiican u waraabiyaa la yidhi soo maaha waxba kama jiraan geelaagaasi intii lagaa siiye sheeg intii lagaa siiyey baan kuu celinayaa geelaana waa geel ummadda ka dhexeeyo baytulmaalkan ku darayaa buuri cumar ibnu khadaab muhaajiriintiibuu u qoray mushahar saxaabadii hijirooday u mushahar u qoray saxaabadii hijirooday markuu mushahar u qoray inankiisii cabdullaahi ibnu cumar oo ka mid ahaa muhaajiriinta uu ka reebo liiskaa kumu darin waxaa lagu ihi isagoo muhaajiriintu ka mid yahay maxaad uga reebtay hadde waa inankiisii wuxuu ihi cumar inamaa haajara bihi abuuhu wa ummuhu muxuu ogaa buu ihi isagu inan yar buu ahaaye aabbihii hooyadii baa sidee dadka jabay ee iyagu naftooda wade cidina aanay wadin ama maxastoodiina waday isagu miyuu la mid yahay cumar markii la dhaawacay radia allahu canhu lix nin buu dardaarmay inay iyagu ka taliyaan dabadi umad dabadi ummadda cidda hogaaminaysa wayashhadu macakum cabdullaahi buu ihi cabdullaahi bnu cumar maadaama uu yahay inankii amiiruulmu'miniin aabbihiina dhintay si uu ugu yaro laab qaboojiye wuxuu yidhi cabdullaahi inaha idinla joogo walaysa lahu min alamri shay iska dhaaf inuu isagu madax noqdee xataa talada waxba kuma leh oo isagu xataa cod ma laho ma odhan karo qofkaasaan u arkaa in madax laga dhigo cumar dabadi halkaasi ayaa raggaasi ay taagnaadeen taagnaayeen raggaasay ummaddu ku horu martay oo cizada iyo sharafta biidn illaahi subxaana wa tacaala ay ku gaadhay laakiin ragga noocaasa ummadda camalkeedii baa u gooyi ummadda camalkeedii ayaa cumar u gooyi adigana waa nasiibkaa camalkaaga ka kuu gooyi waa camalkaaga un ayaad madaxda ku iibsanaysaa ibnulqayim wuxuu yidhi wakhtigiisii buu ka hadlayaa oo madax diinta ku xukumta oo jihaada ayaa wakhtigiisii talinayay wuxuu yidhi wataaba xikmat اllahi fi mili hada الzamaan an yuwaliya allahu calayna mila mucaawiya cumar bn cabdilcaziiz waktigan aynu joogna buu yihi marka la eego dadku sida ay yihiin ilaahay xikmadiisu waxay diidaysaa in cumar ibn cabdilcaziis iyo mucaawiye oo kale iyo inay madax inoo noqdaan fadla can abi bakrin wa cumara abu bakr iyo cumar hadalkooda badaa innaga camalkeennu buu leeyahay xataa iska dhaaf abubakar iyo cumar oo kale inuu inoo gooye mucaawiye iyo cumar ibn cabdilcaziis oo iyaga laftoodu khayr badnaa camalkeennu inoo gooyn maayo buu leey inay madax inoo noqdaan innaga ka warrama waxaan u malaynaya camalkeennu xataa xajaaj inaanu inoo goynahayn xajaaj xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf wuu shar badnaa nin shar badan buu ahaay oo dulmi badan oo dad badanna laayey laakiin kaana yuqiimu lxuduud xuduuddu oogi jira wa kaana yujaahid fii sabiili illah yaqzu fii sabiili illah kufaarta ayuu ku duulaayay xajaaj ibnu yuusuf innagu intaa maanta midnaba ma hayno muslimiintu maanta intaa midnaba waxa weeyaan ma hayaan intaasna waa maqan tahay marka camalka ha la hagaajiyo haddii la doonayo madaxiina hagaagto waddada maanta dadku ay u marayaan hagaajinta madaxdu waa qardajeex marka kitaabka iyo sunnaha loo noqdo maha waddadii saxdahay qaar waa kuwaa qori qaatay ee muslimiinta laynaaya ee le kal baqday leede kal xishooda male inta badan iyo baaqigaa hadhi laa inta soo hadhay baad diinta ku xukumi doontahay waa lunsanyihin kuwaas dhiig islaam bay ku raadinayaan xukum islaam taasina weligeed dhici mayso qaar waa kuwaa dimuquraadiyadda iyo nidaamka qarbiga iyo gaalada laga keenay leh kaasaa dowlad islaama lagu gaadhaya wada wada wada ku gaari waayo iyaguna waa ku xiiqeenun way waddo saxaanay ahayn shucuubtu waa kuwan marba madaxweyne nacaaya war waa maxay kani kii horeba isaga ka darane kana tuura yaynu ku bedelnaa hebel hebel baa lagu bedelay maalmo kadib mise isagiina waa lasoo tufay isagana tuura balaayadu kii horeba isaga ka darane allahu lmustacaan waddadii baa khaldan waddadu waa maxay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dadku ilaa iyagu xaalkooda ay bedelaan oo iyagu ay toosnaadaan ilaahay xaalkooda bedeli maayo madaxdana ilaahay ka bedeli maayo kuwa iyo kuwa ka daran ayuunbaa inta ay iyagu leexsan yihiin xaqa ay baalmarsan yihiin ayuunbaa u talinaya mar walba maslaxada caamka ee ummadda ka dhaxaysa waxaa ka mida oon si gaara u xusayaa waxyaabaha almanaafiq alcaama lilumma waxyaabaha manfacadu ay ku jirtee ummaddana ka dhexeeya waddooyinkana ka mid a magaalooyinka dhex maraaya iyo meelaha kaleba waxaa ka mida iskuullada iskuullada dowladda ku magacaaban goobaha caafimaadka ka mid a gaadiidka dowladda ayaa ka mid a waxyaabaha noocaasi waa maslaxa caama ummadda oo dhan ayay ka dhexeeyaan qofka madaxdii markaa jooga isaguma laha daliilkeeduna waaba iska muuqdaayo isagu meesha markuu ka taga dee ma kaxaysto waa laga tirsadaayo somaydaan arag waa xil wareejin buu samaynaya baa la dhaha waxyaabahaas oo dhan wixii qalab yaalay wasaaradda wixii baabuur joogtay wixii oo dhan waa laga tirsadaa aada iyo aad bay ummaddeenu ugu liidataa maraafiqda caamka ilaalintooda bal waddadan tusaale usoo qaata inay denguu tahay oo ummaddu ay wada leedahay oo haddii la dego ama lagu durko arrintaasi ay dulmi tahay ciqaab ilaahay iyo cadho ilaahay ay ka dhalanayso dadka badankoodu ma dareensana waa taa waddooyinkii lasoo wada gelaayo haddii kuwa dowladda hoose joogaa aanay dantaa guud ilaalinahayn iyagu ay ku fasaxayaan oo ay ku odhanayaan intaa noo dhiiboo iska soo gal waddada adiga waa inuu iimaankaagu ku celiyo iyo damiirkaagu ilahay waa inaad ka baqato waa inaad ogaato in waxaanaad samaynaysaa inuu dhac yahay waa dhac yaad dhacaysa ama qof gooniya ummaddii waddada wada lahayd baad dhacaysaa waa khasbi waxa aada waddaa waddada waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dadka iyo dunyada maraysaba dhibaataynaya maanta waxaad arkaysaa dadku waddooyinkii dhagaxaan bay soo dhigayaan haddaad safarto waxaad arkaysaa waddada weyne magaalooyinka isku xidha oo dadka qaar dhagaxan ay soo dhigeen ama ooda ay soo dhigeen subxaana allah taasi maxay calaamad u tahay waxay calaamad u tahay dacfu liimaan iimaankii oo daciifay qofka waddada dhagaxanta soo dhigaya ama xashiishka soo dhigaaya ama wasakda ku daadinaaya amabase waxa weeyaan wax kaloo dadka dhibaateeya taasi waxay astaan u tahay iimaankiisu inuu daciif yahay waayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood aclaaha qowlu laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah baa u sarraysa wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq waxa u hoosaysa laagaha iimaanka oo qofka haddii laga waayo inaanu iimaanba qalbigiisa ku jirin ama inuu aada u daciifay tusinaysa in dhibaatada laga leexiyo wixii dadka dhibaya dunyadaba in waddada laga leexiyo qofka dhigay iimaankiisu waa daciif ka intuu soo maro waddadii oo dhagaxaan ay yaallaan ama ooda ay yaallaan ama masaabiir ama quraarada ay ku jajabeen iska dhaafaya odhanaya maxaa iga galay isaga laftiisana iimaankiisu waa daciif sida uu nebigu calayhi salatu wasalaam xadiidka bukhaariya muslim ba ay wariyeen min xadiidi abi hurayra uu ku sheegay waddada dadka waxaa dhibaya laga leexiyaa waa camal saalixa oo aada u qiimo badanoo jannada lagu galo qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ra'aytu rajula yataqalabu fi اljanna fii shajarati qaطacaha min dahri الطariiq kanat tu'di اlmuslimiin rawaahu muslimu fii صaxiixih waxaan arkay buuhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nin jannada dhexdeeda isrogragaaya yatanacam fi ljanna jannada dhexdeedii ku nicmaystay sababtu tale waa maxay geed waddada ku yaalay oo muslimiinta dhibi jiray ayuu waddada ka jaray kaasuu jannada ku galay riwaayatu muslim waxaa ku timi alula waa riwaayat lbukhaari wa fii riwaayati muslim wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasi geedka markuu arkay wuxuu yidhi allaylehe geedka waa inaan waddada ka leexiyo oo aan ka jaro si aan u dhibin dadka muslimiinta ah ilaahay baa subxaana wa tacaala u dembi dhaafay jannadana allah baa subxaana wa tacaala ugu nicmeeyo jannadii geliyey waxaad maanta arkaysaa iskuullada dowladda cid gaaroo ilaashanaysa aanay jirin waa kuwa ugu burburka badan hadday dhismahooda noqoto hadday kuraastooda noqoto waa kuwa nadaafad darrada lala doonto ee xashiishka iyo wax walba dadku ay ku daadiyaan waa kuwa ardayga xataa galaaska ku jiraa marka jelaska la garaacee la rawaxaayo kursigaa uu isagu ku fadhiyo inuu jajabiyo o isku dayo ama sabuuradda inuu burburiyo ama sabuuradda inuu waxmariyo arrinta noocaasi dacfuliimaan bay ka dhalatay dadku waxay ahayd inay ku tadayunaan oo diin ay ka dhigtaan ay ku cibaadaystaan waxaa danta guuda inay ilaaliyaan waxa ahayd dadka inay ku jirto waطaniya sharciya oo waddankooda dhul islaama inay jeclaadaan oo waddankooda ay u jeclaadaan inuu yahay dhul islaam oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey oo xaq ku leh ma aha dhul ahaan in loo jeclaanayo dhul islaam inuu yahay oo islaam ay ku noolyihin oo ilaahay ay ku caabudaan ayaa dhulka waxa weeyaan loo jeclaanaya danta guud walaalayaal ha la ilaaliyo in la ilaaliyaa haddii niyo fiican ay raacdo waa cibaado in la ilaalin waayo meel lagaga dhacaa nacdasha ilahay bay soo jiidaysaa nabigu wuxu uhi itaqu lacaanayn qiila waman lacaanan ya rasuula allah qaala aladii yaqdii xaajatahu fii ariiqi الnaasi wa dilihim nebigu wuxuu uhi labada nacdasha sababa ee qofka sameeyey in la nacdo la sababa iska ilaaliya labadaasi waa maxay waa qofku inuu ku xaajo guto waddada dadku ay marayaan aariiqu اlmasluuq waddada la isticmaalo iyo geedaha har kale ee dadku ay harhsadaan waayo arrinta noocaasi dhibaatay u keenaysaa dadkii muslimiinta waddadaa mari lahaa maanta waxaad arkaysaa iyadoo bullaacada lagu soo furay waddadii iyadoo xoolo baktiye lasoo dhigay waddadii ama xayawaan baktiyey waa la midu nacdal bay usoo jiidaysaa qofka sidaa samaynaya waxaad arkaysaa iyada oo uskag iyo wasak iyo wax walba waddadii lagu saydhnayo lagu daadinayo qofka haddii lagala hadlana odhi maxaa kaa galay maadigaa leh iimaan iyo damiir celiye ayaanu qofkaasi lahayn nacdasha ilaahayna qofkaasi way ku dhacaysaa nacdashana waa maxay ilaahay naxariistiisa qiimaha leh ayuu qofkaa ka eryaya oo ka didinaya ficilkaa xune uu sameeyey awgii maslaxada iyo danta guud walaalayaal meesha aad degan tahay dadka muslimiinta aad dhex joogto ilaali dadka yaryar iyo ubadkana waa in lagu tarbiyadeeyo waar dad muslimiin aynu nahay intaasoo aayado qur-aan iyo intaasoo xadiid ee maanta darsiga aan ka sheegay iyo in badan oo kaleo aanan sheegin ayaa innaga inala hadlaysa haddaynu nahay dadka muslimiinta ah waar ma waxaynu ka liidanaa gaalada alkufaar ubadkooda iyo dadkooda waxay ku tarbiyadeeyaan in la ilaaliyo maslaxada guud oo qofku daasadda ama quraaradda uu sharaabka ka cabay inaanu bannaankaasi aanu ku tuurin ee meesha loogu talagalay waxa weeyaan u geeyo innagana maanta waad arkaysaa kamuuska cunaa diirkii laamiduusaa ugu tuuraya caqligiisa iyo fikirkiisa kuma jirto ama damba kama laha muslimiinta waxa weeyaan ku jacabaya ee uu la siiban doono ka waxa weeyaan quraarad sharaab ka cabaa laamida inuu saa ugu tuuro dhash ay laamidaa ku tidhaahdo quraaradda ay ku firidho dan kama laha waxaad moodaa inay meeshan cid kale leedahayoo cidda uu colaad u hayo ciddaasi uu la dagaalamayo xaqiiqatanna naftiisuu la dagaalamaya ubadkeenna aynu ku tarbiyadayno ilaalinta maslaxadda guud macalimiintu arrintaha ka shaqeeyaan dadka khudabada dadka ducaadda ah cibaadaadka oo qura dadka yaan lagala hadlin ee waxyaabaha masaalixda guuda ee ummadda anfacaya haddii la ilaalin waayana dhibaato u keenaya ummadda in loo sheego weeye oo khudbadaha looga sheego oo duruusta looga sheego ilaahay subxana wa tacala ayna waafajiyo wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed